halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti waan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa si weyn ayaa isha loogu haya qabsoomidda doorashada soomaaliya dhowaana iyana dhacda doorashada guddoonka labada aqal waxaana hadda guddiga doorashada madaxweynuhu ay soo saareen jadalka doorashada taasoo ku beegan shan iyo tobanka bisha may to haddaba maxaanu ka baran karnaa wakhtiga kooban suuragalta ma tahay marka la fiiriyo caqabadaha iyo duruufaha adaga xilligan taagan iyo dib u dhaca doorashada barnaamijka waxaa nagala qayb galaya gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha senator cabdiqani gaalle sidoo kale barnaamij waxaa marti noogu ah bulshada rayidkoo muddo dheerba gadaal ka riixaysa doorashada si weyn ishugu haysay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muqhidiin shaatax iyo xildhibaan doctor cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka dhammaantiin aad baad umahadsantihi kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa dhowaha adeer aada umahadsanta waa dhow aan ku bilaabo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweyneha labada aqal senator cabdiqani geelle jadal baa soo saarteen maanta aad buu kedis u ah marka si loo eego sidee buu ahaa jadalka aad ka soo saarteen muqdisho bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay adeer jadwalka sidaad sheegtay waa soo saarnay waxaana usoo saarnay baahi loo qabay oo aan u aragnay inay muhiim tahay waktigaas inay ku qabsoonto doorashadu waxaad og tahay laba sano in doorasho la-aan lagu jiray oo dalku uu dhibaato iyo soo maray isjiidjiid fara badan al aanana ay weli baaqi wax ka yihiin dadkii waa daaleen waana rafaadeen kuma qanci karaan wakti kale oo hadda lasii jiido siba sida ay ka dhaqsa badan tahay in lagu qabto doorasho madaxweyne darteed aan usoo saaray jadwalka deg dega ah si dalku u helo hoggaan iyo dowladnimo dhab ah waan gastay mahadsanid gudoomiye cusmaan shaatax markaad fiirisaan toban asho gudahood doorashadii madaxweynehu si weyn isha loogu hayay maxaa idin muuqanaya in waktigu yar yahay aada muujinayseen see u aragteen
maasan tahay aan salaama gudoomiye senator cabdiqani aan xildhibaan cilmi runtii siduu guddoomiyaha sheegay doorashada muddo dheer ayay qaadatay dadkuna ay baahi badan u qabeen in mar uun laga gudbo xaaladda doorashooyinka si dalku u yeesho dowlad runtii adeegyadii bulshadii ay dardar geliso waxyaabo badan oo doorashooyinka dhaahoodana caqabad ku noqday ama abuureen caqabado laga gudbo haddana waxaad moodaa taa inaysan keliya aysan hadda ahayn mid oo u naqon karta maaragta justification ama aan dhaho waa la daay hala degdego runtii doorashadu inay qabsoonto waa muhiim waxaase kasii muhiimsan in si oo oo macquul oo rasmi ah oo aanan cilad yeelanayn inay uqabsoonto ayaa aada usii muhiimsan laba maamood runtii aaday u yartaa marka loo fiiriyo in lagu doorto madaxweyne dal iska dhaaf madaxweyne shirarka aan la qabto ayaan abaabulkooda tobaman waxtaa ku filneen marka runtii dhamaaqan guddiga waxay ku beesgareeyeen laakiin waxay u eg tahay in uu shan iyo tobanka eeba ay sii qorshaysneedba in aysan qorshaha ku salaysneen jadwalka oo sii degsanaayo aan ay u eg tahay maxaa yeelay marka aad fiiriso baahida loo qabo logisticada iyo securityga iyo xaalad dalka uu kuseeyahay iyo doorashada oo aada loo wada filaayo inay noqoto doorasho runtii looga gudbo marxalad anaga waa qiyaaseen in bishaan gudaheeda ay dhaceyso laakiin toba maamood gudahood laakiin laakiin waktiga yar baad hadda waan garta mahadsanid doctor cilmi nuur xildhibaan golaha shacab ka tirsan doorashadii guddoomiyaha golaha shacabka maxaanu ka baranay markaad fiiriso daruufaha doorashada ku geedaaman iyo waktigan ay soo saareen guddiga madaxweynaha wallahi dee waxa un ay ka muuqataa inay moogtahay sida baahi weyn loogu qabo inay doorashadu sida ugu degdegsan u dhacdo guddigana waan hambalyeynayaa guddoomiyahana waan hambalyeynayaa dhammaan qaabta ay ku jirtaba runtii anoo aada u salaamaya dhammaantood arrintaasi waxay muuqataa un runtii muxuu ahaayey sida dalku ugu baahan yahay inuu isbelbelu deg deg ah oo nabdoon inuu dhaco baahida weyna loo qabo taasoo soo habsaantay dee muddo muxuu ahaayey sanad iyo bar in ka badana lagu soo jiray sijiitan sijiitankaas iyo hubaan la-aantaasi uu dalku uga baxo waxaan runtii leeyahay anoo ku hambalyeynaya in labada guddiba guddigii hore guddoonka dooratay oo si degdega u qabatay in guddiga kalena ay muxuu ahaaye doorashada madaxweynaha si nabdoon oo qurux badan ay u dhici doonto muddadaa ugu gaabanay soo deg muxuu ahaaye ay soo saareen guddiga cabdiqani waktigan tobanka cishe ee aada soo saarteen adigu hadda aad doorashada ku qabanayso iyo guddoonkaagaba maxaad ku salayseen si dadku bal u fahmaan jadwalkii aad soo saarteen muxuu ahaa waxa ugu weyn ku salayseen inaad guushan gaari karaysaan
waa mahadsan tahay waxa weye waxaan ku salaynay waxaad og tahay baarlamaanka waxaa la dhaariyey afar iyo tobankii bishii hore labaatan cisho ayay hadda kulligood ku xiraysan yihiin muqdisho wax yar oo hadal ku jira mooye intii kale waxay ku dhamaystiran yihiin muqdishoay joogaan waxayna u diyaarsan yihiin inay doortaan madaxweynihii dalka hogaamin lahaa haddii baarlamaankiina diyaarsan yahay musharaxii iyo musharaxiintii xilka madaxweynaha u tartamayay ay joogaanna hadde wax kale oo hadda la sugi karaa ma jirto wakti dhumis maaha keliya waxaa la oran karaa qof raba inuu cambaign samaysto oo waktigu ciriiri ku yahay unba arrintaa cilabayn karaa taasna sha waxaanba ogolaan karin dadka reer soomaaliya dibad iyo daakhilba meelay joogaan dhibaatadii iyo wixii ay soo mareen ayaanay uga dulqaadan karin annaguna iyagaan waxaan ka tarjumaynay baahidooda iyo rabitaankooda iyo sida ay ugu hamuun qabaan dawlad inay helaan iyo hogaan hogaamiye sidoo kale lakin lakin guddoomiye lakin guddoomiye toban cisho oo laba jimco ku jirto maaragtay maanta ay jimco tahay jimco kalena kugu soo fool leedahay sideed maalmoodoo maalin shaqaa kuusoo baxayda marka ma musharaxiintii baad dhegaysanaysaan ma bulshadii rayidka ma waxaad casuumaysaan umadka sideed sideed maalmood doorasho madaxweyne loo qaban karaa
waxaad ogaataa horta qabashada doorashada tii guddoonka baarlamaanka markii aad tusaale usoo qaadatid oo intaasoo guddoomiye iyo intaasoo guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo guddoomiye ku-xigeen labaad ay sharaxlaayeen xilligaa ay kusoo gabagabowday xog ogaal baad u tahay oo qof walbaa wuu ogyahay tanna waxaaba tartamaya waa madaxweyneyaal keliya oo lagaba yaabo wareega koowaad inay badankoodaba ku haraan dadka la invite garaynayo ama la casumayo ama ka qaybgelaya doorashadana waa dad u diyaarsan oo jooga ee haddeertaan laga casumi maayo dibadaha soo soomaaliya doorashada qabsanaysa dadkii loo qaban lahaa iyo kuwii qabsan lahaana waa joogaan meeshii lagu qaban lahaana waa diyaar wixii adeeg ahaa oo loogu talagalana waa u diyaar mar haddii wixii oo dhan intoodii badnayd ay diyaar yihiin sabab dib loogu dhigaa ma muuqato oo hadda dadkii aan ku qancin karnaa inaan doorashadii waktigaan dheeraynay ma kuma qanci karaan dadku annaguna waxaan ka tarjumaynaa rabitaanka shacabka iyo awoodda iyadu inta ay leeg tahay oo ku qaban karaan isku bays garaynay
cusmaan shaataa sideed cisho toban cisho haddii looga bixi karo jahawarar laba sano soo taagnaa muxuu yahay walaac adi kuma muuqdo
runtii aniga waktiga doorashada in dib loo dhigana raalli kama nihin sidoo kale in wakti badan lagu sii dhimin raalli kama nihin haddana waxaana raalli ka ahayn ama aan aan runtii tahay mid culeys nagu ah in waktigeeda aada u koobano jadwalkiina uu yahay jadwal aada isugu xigxigo oo xanta aanan lahayn firaac yar oo haddii wax dhacaan ama yimaadaan sababi kara in loo helo wakti lagu xaliyo muran badan baa muddo soo taagnaa weli waxaa mooda muranadii waxaasoo dhan waxay u baahnaayeen in loo helo firaac yar oo haddii lacala ay soo baxaan oo murano noocaas a lagu xali karo marka amada jadwalka inuu very isku xigxigo uusan ahayn mid space siinayo haday raatee wax kale oo soo kordho marka aniga baaqanta haddii loo qaatay in wax kastaba okay yihiin uusan waxba dhicin oo every saas ay wax ku soconayaan bidaas oo aanan aniga hadda aan aaminsaneyn xaaladda markaan qiimeynay iyo wixii lasoo maro marka kolley dago-aanka guddiga anaga shaqada qabteen waxaas u hambaleynayo waxa ay ka fikirayaan in maaragta doorashada dane in doorashada la dedejiyo waxaa ku muhiimsan in la qabto wax oo aan biyadays lahayn oo oo runtii suurtagal ka dhigi kara in dadkuna ay fahmaan doorashada hataa waxyaabaha muhiimka aan u arkeen waxay tahay bulshada ahaan in dadku nidaamyada laysku dooranayo iyo xeerarkii wixii oo dhan warbaahinta loo isticmaalo oo dadku ay aweer u noqdaan ama ay ka wacyigelisiin qaabka ee doorashada dhaceysiisida u dhexeyso oo aanan hadhowti muralada ilaa karo aysan saameyn ku yeelan inay dadku ay sii kala qaybiyaan waan gartay aada umahadsantaha usmaan shaatax doctor cilmi dhowaan guddoomiye golo shacbaad doorateen si weyn ayaa daruuftii jirtay xaaladii dhacda loogaa marka la fiiriyo waxaa laga bartay maalintaas doorashadu dhaceysay guddoonkan iyo fursaday haystaan bal isbarbar dhig maxaa muuqan kara cabdiqani gaale guddoomiye markaad fiiriso daruufahan aan kala qaadna bal wakti kooban aan qabatay laakiin arrinta amniga oo kale si weyn baa isha loogu hayaa guddigan awood intee laag buu hadda haystaa inkastoo labada aqal a ka kala socotiin guddigani isku dhaf weeye oo labadii aqal buu ka kooban yahay waana guddi lasoo xulay loona soo xulay inuu daabihiyo shaqada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya awoodda uu leeyahay wax hadda ilaahay uu keenay oo hadda aanan ogeyn waama imaanaya kuma aanaan talagelin oo waxaasaa soo dhacaya lama oran laakiin inta aan ognahay amnigu meeshii loogu talagalay amnigeedii iyo wixii adeeg loogu talagalay doorashada waxaan rajaynaynaa waktiga aan ugu talagalnay ilaahay inuu noo fududeeyo oo inoogu qarsoonto annaga ma rabna inaan space bixino oo wakti aan bixino ama dhumino leanna duruufaha nagu xeeran oo dowladnimada ah iyo wax badan oo kaleeto oo keeni kara khalkhal dowladnimo ama dhibaato kale dib ugu celin kara dalka ayaa jira sidaa daraaddeed baan usoo koobnay kalsooni badan baanan ku qabnaa xagga amniga inay qarsoomayso way jirtaa meelo ay waxuun ka jiraan xagga maaragtay golaha shacabka waxyaaba laysku haysaysta way jiraan iyadana waxaan iska aragnay guddoomiyaha golaha shacabka waxaana rajaynaynaa maalin ama laba midkood hadday fogaato siduu noo noo alleefay inay ugu dhammaan karto annaga hadda wax kale oo caqabado aan ognahay ma jiraan waxaan rajaynaynaa sidii aan ugu talagalnay ilahay idinka inay ku dhammaato waan gartay guddoomiye muxuu idin sheegay waxaa tiri way qaban doonaan laakiin aada baa isha loogu hayaa garbahaare iyo caalwaaq oo kale adinkaan hadda doorashadii maamulaya marka meeshaas oo kale bal dul istaag dad badan baa daneynaya
hawshaasi waa hawl kolley u taalla ee guddoonka golaha shacabka iyo baarlamaankii siday u xalliyaan waana arrin runtii u baahan xal caqabada keliya oo hadda jirta ama dadku ay wada og yihiin ama la dareeri karana waa iyada waxaana rajaynayaa siduu hadda noo alleefay inuu xal laga gaari doono qaab kasta ha looga gaaree marka ma rabo saasay wax u dhacayaan inaan idhaahdo laakiin waxaan guddoomiyaha ka rajaynayaa inuu ku filan yahay uuna wax ka qaban doono insha allahu
wan gartay cusmaan shaatax markaad fiiriso wacyiga dadka iyo bisaylka dowladnimada doorashadii laba kun lix iyo tobankii ayaad joogteen maxay tahay oon ka baranay si bal looga baaqsado inaysan dhicin ma jira wa wax laga bartay oo isleedahay in laga maarmo waayo horta runtii labada kun iyo lix iyo tobankii inkastoo waktiga dhehaysto wakti ka fiican ee haysatay haddana murano badan oo waagaas dhashayba wakti waxaa loo helay oo lagu xaliyay oo haddii aale sida goobta wax lagu qabanayo iyo cidda maamulka sida loo qabanayo muhiimadda waxa waaye mar haddii ay doorasho tahay mudanayaasha wax dooranayo inay helaan nafis oo aan cariiri ahayn ay wax ku dooran karaan oo runtii codkooda iyagoo aaminsan inay meesha rabaan dooran karaan ee doortaan oo aana lagu cariirinin waktiga aana lagu cariirinin xaaladda markaas jirto waa arkaysa aada muhiim weyn inay qarsoonto doorashadii guddoomiyaha golaha shacabka haddana inta wakti xaaladii lagu qabtay runtii xaalad aada u adag ahayd marka la qiimay doorashada aysan markaa taas baxneen intaasoo saacadood qof qol ku jiray in la yidhahdo wax boqoro runtii waa uun doorarka waa fahmi karaa marka aniga waxaan kalweyn keliya leenahay mar haddii wakti badan ay soo qaadatay in mal ma lihin dib ha loo dhigo oo oo bishaan gudaheedaba waxyaabahan ku talinayna kamid ahayd oo maalmahanba waxaan raadinayna inaan aragno gudoomiyaasha labada gole sidoo kale welina waxaan rajeynayna inaan guddiga naftirkooda aan la kulanno wixii aan gacanka geysatan aan ka geysano laakiin muhiimadda waxay tahay waa doorasho muddo la sugaayo in maaragta marka mudanayaasha aanan pressure badan aysan dareemin sida codkooda u noqdo cod miday ka fikir markay wax dooranayaan marka taa ayaan leena waktigii maaragta
wa waa mahadsan tahay doctor cilmi baa siinaa doctor cilmi nuur mana maqlaysa ha wuxu maqlaya ha doctor cilmi laba kun lix iyo tobankii aad golahan wax doorateen madaxweynaha hadda wakti uu ka dhamaaday maxaynu ka baranay markaad fiiriso doorashadii waagaas
horta doorashada muxuu ahay doorashada madaxweyne waa mid dee kooban meesha lagu dooranayaana kooban tahay baarlamaankuna uu tiro xadidan yahay oo dooranaysa murashaxiintuna ay xadidan yihiin marka waktiga iyo xilliga iyo goobta iyo tirada codaynaysaaba waa xadidan yihiin sidaa darteed waxaan leeyahay waa wax la maamuli karo weeye laakiin tii lix iyo tobankii waxyaabahan ka baranay waxa weeye in soo galitaanka oo lagu qabtay muxuu ahaayey xerada xalale inay muxuu aha ogaa dhib cedhiiriya keentay oo jactad badan ay dadku dareemeen intaan muxuu ahaay laga sii boojignaado oo xildhibaanadu iyagoo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo muxuuha xasaanadooda qaba ay ku yimaadaan si karaamo leh si ay si xorriyad leh oo welwel iyo pressure iyo waxba saarayn ay muxuu ahaay ay soo galaan midda kale laga baran karaana waxa weeye oo in laga hortago guddiga runtii aan ku waanin lahaa marka ay soo dhammaato cambaynka ama hadalka muxuu ahaay hadal jeedinta khudbadaha murashaxiintu ay soo dhammaadaan waxaa habboon inaanan hadal kale la ogolaanin oo nooc cambayn u muuqdo dhammaantiinba maxaa yeelay haddii markaa hadalka noocaasa dadka barhkii la siiyo dhinac gaarana u jeeeyaan waxaa laga yaabaa inay taasi ay ku samayso qaraadeyn saameynna ku samayso muxuu ahaa codbixinta markaasi moogtay cadaaladda loo ilaaliyo murashaxiintu si siman inay u hadlaan kadibna cid kale oo saameyn ku yeelan karta oo hadaljeedin samayn kartaa inaysan jirin si dadku iyagu markaa khudbadihii murashaxiintu ay soo jeediyeen weli ay dhagahooda iyo maskaxdooda ay keliya ka guuxayaan inay wax ku qiimeeyaan iyo nin walba siday iyagoo markaa kusoo arkeen ama ay ku qiimeeyeen iyagoo ku qiimeynaya ee hoolka doorashada aan marka doorashadu dhacayso aan ereyo cambayn u muuqda aan laga samaynin
wan gartay guddoomiye baa nala jooga guddoomiye laba kun lix iyo tobankiibaa la bartaan leeyahay cilmigaas ama casharkaasi ka dhacday maxaa hadda idin degsanoo kheyr hoosaada
runtii waxa weye waxa hadda uu qiyaasku ka hadlayo waa wax imaan kara ama horey u dhacay laakiin annaga waxaa noo qorshaysan wax kasta oo keeni kara khalkhal ama maaragtay fool xumayn kara hanaanka doorashada ay u socoto inaan ka taxadirno ma suurtoobi karto in markii hoolka ay doorasho ka socoto in hadallo cambayn u muuqda qof lagu siiyo qofkii rabay inuu cambayn gareeyo wakti buu haystay xildhibaanada waktigii lasoo doortay daban musharaxiin baa musharaxiin baa tanasula waa ama wareega usoo gudbaano ama yay soo gudbi marka waxaa laga yaabaa leeyahay ama la bartayba in musharaxaas uu codkiisa ama dooda uu jiheeyo yidhaahdo aragti kale ama marka taasoo kale goligii shacabka hadda kusoo aragnay maxaad kaa qorshaysan maya waa sax weye waa soo aragnay waana aragnay xataa weliba iyadoo aan la ammaanin oo sida ay wax u dhaceen ayn dadku aysan mahadin ayay soo dhacday waxbaana nooga qorshaysan insha allahu ka hor dhici mayo laakiin waxay kusoo bixi doontaa marka lasoo lasoo gudbiyo shuruudaha ayay ku jiri doontaa haddii hala yidhaahdo
wan cusmaan shaatax guddi waa laba kun lix iyo tobankii hufnaanta doorashada in la ilaaliyaa mar laga dooday lacagaha laaluushka iyo waxyaabaha la xiriira sidee loo xakameyn karaa si si si bal ugu yaraan doorasho hufnaan loo helo arrinta lacagaha in la xakameeyo ma lagu guulaysan karaa horta in lagu guulaysan lagu guulaysan waxaa ka muhiimsan in laysku dayo in la xakameeyo waana tan aan isleenahay waa muhiim annagana aan ka fikirayna oo aan hadda aan u daneynaynay inaan maalmaha soo socdaan aada ula kulano guddiga oo waan sugayna guddiga dhismihiisa kadibna aan la kulano maaha oo keliya arrimahaas laaluushka iyo iyo korjoogteynta iyo sidii loo sameyn lahaa iyo furinta iyo kaanta doorashada balse waxyaabaha kale oo keeni kara in lagu xadgudbo sharciyooyinka doorashooyinka sidii loogu hortegi lahaa maxaa ka mid a sida hadda tay ka dhacday inkaabeen uu samey qof tanaasulayo runtii ma ahayn wax oo loogu talagalay doorashada waxyaabaas maxaa keenaa markii wixii cariiri waxyaabaha ugu wadayn waxa ay tahay markii waqti dadka aad ku yareysid waxay kula qaybsanayaan dadka awoodday kula qaybsanayaan maxaa yeele waqti markaa yareysid messagesiin dadkii awoodda waa kula qaybsanayaan taa ayaana keenaysa in waxyaabaha is leenahay anay caabad naqdaan bas waxaan rajeynaynaa guuda guddigu intay qorsho dejiyeen kadib qorshihii ay ku saleeyeen intaba maamul u baahan yahay marka taa dee guddoomiyaha danala jooga isagaa noo sheegaa haddii dee maalmihii ay soo hormareen dagolka shan iyo tobanka soo hormar kadib la qorsheenaa shan iyo tobanka in la deeqsiiyo runtii culays badan ka imaan doono marka waxaan islenaha kolley sida waxyaabahaas looga hortegi karo iyo korjoogteynta waxyaabaha aan rabno inaan kala hadlo guddiga iyo qorshahan looga jiro ay tahay
doctor olmi arrinta hufnaanta musuq maasuqa dee soomaaliya meeshay kaga jirto doodeedu wakti badan ma gelin karna laakiin xildhibaanadiina wax dooranaya labada aqal iyo cidda wa la dooranayaba waxaa la yidhahdaa lacagaa jira xoog loo suuqa soo galo la qaato la iswadaarsado cadeymo buuxa ma hayna laakiin aad buu guuxaas u jiraa marka sidee sidee looga maarmi karaa
wallahi arrintaasi de waa wax muxuu ahaa u yaala damiirka xildhibaanada iyo murashaxiinta way adag tahay sidii shuruuc looga dejin lahaa ee looga ilaalin lahaa maxaa yeelay meelaha dee mogtahay arrimahaas ay ka dhacaan hoolka maaha inta badane waa banaanada weeyi mar hadday sidaas tahayna sidii aad u controli lahayd aad bay u adag tahay waxaa muhiima ay tahay qofka xildhibaankii inuu mogtahay uu naftiisana ku kalsoonaado damiirkiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisana uu markaa ugu hiiliyo qaranka oo qofkii uu isleeyahay waa munaasib dalkan sabata bixin kara xaaladaha uu ku jiro inuuna muxuu ahaay aanu dhaafsan aanu shilin iyo muxuu ahaay lacag yaroo la siiya aanay leexin ee ay muxuu ahaay markaasi isagu uu miisaamo dalkan dantiisa maxaa yeelay taasuuna u dhaartay uma dhaaran hadii xoogaa jeeb roon inuu hiiliyo uma dhaaran wuxuu u dhaartay inuu muxuu ahaay dastoorka iyo qarankan iyo danta ummadda u heeliyo marka horta taasi hadafkaasi aanay waxba ka ilaali waxba ka leexin oo cid alla cid ka leexin karta oo iibsan kartaa aysan jirin taasaa runta muxuu ahaay muhiima laakiin dee wixii dadku ay ku beerlaxawsanayaan muxuu ahaa banaanadaasi kulley waxaan isleeyahay dee xeer loo dejin karayo oo mogti lagu kontarooli karayahay ma jire waa mid muxuu ahaay qof walba damiirkiisa iyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo isaga ilaahay looga tegi
senator cabdiqani geelle arrinta lacagta dabcan sharci gaara ma jiraan fila laakiin horta maskaxda ma ku haysaan guuxa ma jiraan
waxa weeye horta sida uu mudanuhu u sheegay guddigu waxay maamulayaan meesha ay doorashadu ka dhacayso oo hoolka gudihiisa ah oo doorashadu ka socoto halkaasna inta badan haddii lacag laguma bixiyo lacagna laguma kala qaato sidaan umalaynayo ama aan arkayey laakiin cambain waa laga sameeyaa meesha gudaheeda wuu wax dhici kara lacagaha la sheegayo iyo waxyaabahaasna dadku waxay ku kala qaataan maqalka intaan ka hayno magaalada iyo meelaha ay degan yihiin runtii sida hadda uu khiyaarku u sheegay qof damiir leh oo ilaahay yaqaana oo kitaab gacanta saaray oo ku dhaartay inuu daacad ahaanayo haddii uu isagu shilimaad siisto qadiyadii iyo wixii dadkaasi ku aamineen allah kala xisaabtamaya laakiin annaga nooma qorshaysna inaan saacidno laaluus iyo musuq maasuq midna inaan saacidno ama cid ku kaalmayno ama haddaan aragno ka aamusno qorshaha nooguma jiro waana cambaaraynayna haddayba jirtaba
ma jiraa guddi inaad samayn kartaan laba kun lix iyo tobankii guddi baa jiray qaarkood hadda senataro noqday oo uu ku jiray brofesor abdi ismaaciil marka ma jira horta isku day ah bal bulshada reedkana way nala joogaane in in in wixii la rikood garayo laba la hubiyo la dul istaago si ugu yaraan bal u noqdaan wax xog laga heli kara berito
waa run barsoorku waa ku jiray guddiga guddiga anshaxa ayaa la oran jiray oo waktigaas uu isagoo ka mid ahaa runtiina si fiican bay u shaqeeyeen wacyigelin maahe wax badan oo kalena lama qaban karo annagana hadda way noogu jirtaa annagu waxaan rabnaa hadda inaan u bedelno anshixii inaan xag diiliya dadka ula hadalno si diiliya oo wacdi oo kaleeto in dadka loola hadlo oo laga wacyigeliyo waxyaabaha caynkaas waa mahadsan tahay magartay shaatakh maxaa idiin furan bulsharayeed mar kasta qambaareynta marka laga yimaado wax la taaban karo oo diiwaan gashan oo leedihiin hebel iyo hebel baa gefkan gala ama waxaan baa dhacay ma jirtaa si dadku ogaadaan midka xun midka wanaagsan
codkaagu hooseeya
shaata haddaa maqlayso cusmaan shaatakh marka laga yimaado qambaareynta iyo inaad ka xuntiin waxa dhacayo ma jiraa wax diiwaan gashan oo hebel iyo hebel baa qaadkan galay ama gelaya ama si bal dadku ogaadaan midka xun midka wanaagsan
runtii dee muddadii doorashada socotay bulshada rayidka waxa ay samaysay waxa la yidhaahdo xurunta la socodka doorashooyinka oo markaa ay jireen dad goobaha doorashooyinka loo cistaayay oo ku iyo toban ku iyo tobankii meel kasoo warbixinayay waxaasoo xogna waan haynaa oo xurunta ayaa aruurinaysa sidii wax u dhaceen oo dhan oo doorashooyinkii dalkiisa qabsoomay oo dadbanaa qaabkii laisku doortay iyo sidii laisku doortay iyo int intaas oo dhan oo waan waxyaabaha aan kasoo saari doono reportka haddii ala yidhaahdo keliya waxaan sugeyna qaybtan labaadoo ah doorashada mas-uuliyiinta labada aqal iyo ta madaxweynaha oo noola imaanayso warbixinteena kadibna aan kasoo saari doono warbixin oo runtii saacidi doonto doorashooyinka dambe waxyaabaha laga barta doorashadan iyo qaladaadkii dhacay iyo waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo oo aan la sameynin iyo waxyaabaha la sameeyey oo loo baahnay waxaasoo dhan xogta ayaan kusoo saari doonaa oo xurunta ayaa ku hoolan oo marka wa waad haysaan wax walbee dhacay wanaag iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo xumaanba waad haysaan waan haynaa waan haynaa tan baa ka dhiman iyadana waan rajeynaynaa inaan marka ay dhacdo aan ku darsano warbixinta
doctor cilmi dowladnimadu dadku aad bay u daneynayaan daruufaan aragnay cilmi baa laga bartay maxay kula tahay samata bixinta dalka inay noqon karto inkastoo xildhibaanta waa laga yaaba inaad haddana cambain sameynayda lakin bal aan ku siina fursaddaas sidee looga samata bixi karaa daruufahan oo kale loogu diyaargaroobi karaa in waktiga dowladnimada la ilaaliyo
uu kala guurka galayo waxayna kamid tahay astaamaha dimuquraadiyadda baarlamaankii baa dooranaya dee mustaqbalka deerna waynu sii hagaajin karnaayo inaynu sii qorxino waa suuragal weeye oo de maogtay waa wax koraya weeye asalka waxay tahay dowladnimadu inay ku dhisnaato muxuu ahaayey dimuquraadiyad dadku isla ogol yahay xeerarkeeda isticma muxuu ahaay ixtiraamayo xilligeeda doorashadu ku dhacayso la isku kalsoonaado taasaa abuuri karta maogtahay wadalahaanshihii iyo ummaddu inay ummad jirta noqoto muxuu ahay dowladnimadeedu ay dynamic noqoto shaqaynaysa laakiin marka qof kursiga isku dejiyey aniga unba igu roon tahay ka tegi maaya ay noqoto xoog iyo xeeladna waa ku raadinaya ay noqoto halkaasuu xaalku ka xumaanaya marka aniga waxay ila tahay shayga ugu weyna inaynu dhow bedelka siyaasaded taxadiday ku dhacaya inaanan gorgortan ummaddu ka galin shuruucdeedana ay ku ilaashato amnigeed iyo nabadgelyadeedii iyo kalsoonideeduna taasuu ku jira cid kastoo markaa taa diyaar u ah oo inagu hogaaminaysa oo muxuu ahaaye taa ogol oo ku dhaarsan oo commitir ku ah moogtahay ka go-an tahay ayaa muhiima moogtahay dalkan inay muxuu ahaaye ay ay hogaamiso oo dowladnimadeeda dhisato marka inay moogtahay waa qor isku dhiibkaase in muxuu ahaaye mar walba muxuu ahaaye taladu sidaa u wareegto oo dee ciddii waxqabad wanaagsan ummaddan moogtahay tustana hadday doonto kusoo noqoto ciddii muxuu ahaaye la yidhaahdo waa laga roon yahayna ay markaasi si wanaagsan oo nadiifa ay u dhiibto oo qurux badan oo aan laisku jiijiidan inay noqoto baa muhiima marka taasaa dowladnimadeenna ilaalin karta dowladnimadeennana waxaad duminaysaay waa nidaam caqliyadda dictatoriga ah isu dhejiyeen kursiga taasa unbaa duminayso khatar ku ah dowladnimadeeda waan gartay ugu dambeyntian soo gaarnay su-aashan baan dhammaan kusoo gebagabayn doonaa doodeyna waa mahadsantihiin guddoomiye senator cabdiqani geelle toban cishaad haysataa daruufta amniya dalkaad og tahay dhowr cisho ka hor xildhibaanada golaha doorta qaarkood maalin dhan bay wadooyinka muqdisho taagnaayeen amnigaa laysku hayaa meelaha qaar weli magaca heshiis la gaaray oon ognaha ma jiro bal filashadaada marka laga raabay in in wax walba ay hagaagi doonaan maxaad nooga tegi lahayd oo fariima waa mahadsan tahay taas iyo kan madaxweynuhu way kala gedisan yihiin markaas waxaa la isku hayay oo ammaanka iyo khalkhalka geeyey qayb kamid a golaha shacabka oo la rabay ama ka qayb galaan ama laga laga istaajiyo ayay ahayd laakiin hadda waxaan isleeyahay madaxweyneyaasha raba inay tartamaan oo u tartamaan xilka madaxweynenimada iyo baarlamaankii oo hadda diyaarsan way isu fasaxan yihiin amnigana waxaan rajayneynaa in laga wada shaqaynayo oo uusan noqon sida ayaantii isfiirsigii oo kale oo xoogaa waxbaa udhexeeya tii maalintii hore iyo tan tanaana wanaagsan runtii oo tan waxis hayaa ma jiraan amniga maxaad ka bedelay amniga maxaad ka bedelay ma ma guddoomiyaha golaha shacabka amniga iyo doorashadii qaban doono mase weli waa laga yaabaa in in daruufihii ay jiraan dadku dabcan ma oge wax gaara ma maqan
halkaa ku celin arrinta amniga maxaad ka bedela guddoomiye ciidamadii amniga arrintooda ma ma guddoomiyaha golaha shacabka maamuli doona iyo guddoonadiina mase weli waxaa gacanta ku hayso meelihii kale doodu ka taagnayd
maya annaga hadda cidda aan wada shaqaynta leenahay oo shaqadaan aan wada wadno wax hadda caqabada oo na dhex taalaa ma jirto sidii bayna u diyaarsan yihiin ay amniga u sugayeen baan amniga u sugaynaabay baan ku wada hadalay wax hadda bedelanna ma ogin haddaan wax cusub imaan doonin tii horena wixii laysku hayay ama khilaafka keenayay waxaan umalaynaya waa laga wada dheregsan yahay farqi baana udhexeeya markii hore iyo marakan
guddoomiye shaa tahay
aniguna waxay la tahay waxaan ku rajeyneynaa doorashadu inay si nabdoon ay ku dhamaato balse waktiga aada aan weliba ugu qabnaa aansi rajeyneynaa in ay ku dhamaato waxaa kaloo muhiim ah runtii waxyaabaha laga fili karo doorashada inay kasoo baxaan nasadeeda ayaa u baahnay in laga galo balamo badan oo aada oo muhiim u ah oo oo runtii daawey kara waxyaabihii dhacay ama ifi karo in xal lagu helo waxyaabaha dhacay oo dhan laga gudbi karo kolley waxaan rajeyneynaa bal in doorashooyinkii ay noqdaan kuwa si nabdoon ku qabsoomo oo aad aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay doctor cilmi nuur ugu dambeynta xaggaaga waxaan u rajeynayaa runtii guddoomiyaha iyo guddigiisaba dhammaan waxaan u rajeynayaa inay si wanaagsan oo qurux badan ay u maamulaan golaha runtii doorashadan doorashadan oo wax badan la sugayey aada iyo aadna ugu daahday waxaan u rajeynayaa inay guul ku dhammaato inay halkaasi noqoto caqabad meel lagaga gudbo isjijiidkii iyo muxuu haayey iyo iyo muxuu haayey kala aamin bixii ay u horseedo taariikh cusub oo soomaaliyeed oo muxuu ahaayey laysla ogol yahay oo is-aamin leh oo dimuqraadiyad iyo muxuu ahaye wadatashi ku socota dalkuna si nabdoon oo hadeed muxuu ahaye taariikh cusub u bilaabo waa maalintii shan iyo tobankii s o l weeye bay ku astaysan tahay maalintaasina ay markaa taariikh cusub oo markaasi muxuu ahaye afar sano oo nabdoon oo horumara in markaasi halkaasi aynu ku hiigsano oo meeshaan maanta joogno meel ka wanaagsan oo ummad isjecel is-ogol horumarsan nabdoon oo heshiis dhexdeeda ah adduunkana heshiis la ah inaan muxuu ahaa halkaa gaadhno aad baad umahadsan tihiin dhammaantiin sida wanaagsan ee aad kaga qayb gasheen barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad ka dhegaysanayseen v o a martida barnaamijka neela qaybgelaysa waa u mahad celinaa senator cabdiqani geelle oo guddoomiyaha guddiga qabanqaabo doorashada madaxweynaha ee labada aqala baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxidiin shaatax iyo xildhibaan doctor cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin adaa mudan maasan aadaa mudan waa mahadsan
dhegeysaned barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socotaana waa v o a washington